بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladaha imaaraadka carabta iyo masar oo hirgeliyey xarun lagula dagaalamayo diinta islaamka laguna burburinayo tiirarkeeda dadka muslimiinta ah oo ka falceliyey iyo culimmada oo ka digay halista tallaabadaasi wasiirka amniga yuhuudda oo is-hor istaag iyo fadeexad la kulmay xilli uu ka qaybgelayey aas loo samaynayey askar sahaayino ah oo lagu soo dilay dagaalka khaza toddoba bilood kadib khasaaraha ciidanka sahaayinada ka soo gaaraya furimaha dagaalka oo sii kordhaya iyo dadka yuhuudda ah oo ugu baaqaya maamulkooda in wiilashooda laga soo saaro jiidda khaza waxaan kaloo maanta barnaamijka idinkugu haynaa warbixin ku saabsan sonkorta iyo tobanka shirkadood ee ugu awoodda badana suuqyada sonkorta caalamka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا
waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo shan hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa xilli duulaanka militari iyo midka dhaqaale ee lagu soo qaaday islaamkii iyo helkiisa uu gaaray meeshii ugu sarraysay ayaa dhanka kale waxaa barbar socda duulaanno lagu doonayo in shaki lagu geliyo diinta islaamka sidoo kalena lagu beddelo diinteenna xaniifka ah gaalada saliibiyiintooda iyo yuhuuddooda oo adeegsanaya dowladaha dawaaqiidda carbeed ayaa bilaabay inay dhaqangeliyaan qorshahaasi iskudayadii lagu samaynayey diinta ibraahimiyada ayaana ahaa kii ugu horreeyey balse markii mashruucaasi uu socon waayey ayay la soo baxeen qorshayaal kale iyo xeelada shayddaani ah isbuucii lasoo dhaafay waddanka masar ayaa laga dahfuray xarun loogu magacdiray mu'asasada takwiin taas oo sida la sheegay qaabilsan dib u habaynta fikriga islaamiga ah iyadoo laga fogaanayo waxa loogu yeero xagjirnimada balse xaqiiqada markaskaasi loo dhisay ayaa ah in lagula dagaalamo diinta islaamka iyo sidii loo suurad xumayn lahaa nebiga salaallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisa meeshana looga saarayo caqiidada iyo tiirarka uu islaamku ku taagan yahay tallaabadaasi waxaa dhaqangelinteeda leh dowladda masar waxaana qarashka ku baxa bixinaya dowladda sharta ee imaaraadka carabta arrinta yaab kale ayaa ah in xaruntaani madax looga dhigay shakhsiyaad calmaaniyiin ah kuwaasoo aan waxba ka aqoonin diinta islaamka islamarkaana ka shaqeeya ilxaadka muddo sannado ahna tusaale u ahaa la dagaalanka islaamka iyo helkiisa xaruntaani ayaa waxaa madax looga dhigay mulxidka lagu magacaabo ibraahim ciisa waxaana sidoo kale shakhsiyaadka qaybta ka ah ka mid ah gaalka lagu magacaabo yuusuf zaydani yuusuf zaydani ayaa ah nin mulxid ah oo ay ku fogaatay naceybka u qabo islaamka ninkan ayaa wararsi uu horey uu u bixiyey wuxuu geysigii islaamka ee salaaxuddiin al ayuubi ku tilmaamay inuu yahay shakhsiyadda ugu liidata ee soo martay taariikhda bashariyada haliyeyga uu sidaas ku tilmaamayo ayaana ah faatixii qudus oo ay halyeynimadiisa iyo dadnimadiisa si isku mid ah u wada qireen gaal iyo muslim taariikhduna ay ka marqaati kacday لا صلاح الدين واحد من احقر الشخصيات في التاريخ الانساني احقر الشخصيات في التاريخ الانساني اه عملت لك مانشيتا عشان بكره بقى هتطلع الجنة لا مش منشط انا بتعلم من tallaabadani waxa aad uga hadlay muslimiinta ku nool caalamka ducaadda iyo culimmada muslimiinta ayaana u soo degdegay sidii ay uga jawaab celin lahaayeen waxayna baraha bulshada ay ka bilaabeen ololo looga hortegayo falalkaani guracan ee lagu doonayo in lagu dumiyo diinta islaamka shakina lagu geliyo هذا مشروع اسمه تكوين يقوم على الإلحاد والعياذ بالله ويقوم على تبديل الدين والتشكيك في القرآن والسنة ومنهج سلف الأمة وقطع الناس عن المنبع من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم وإراد الش- waxaani waa mashruuc magaca looga dhigay takwiin dhidibada uu ku taagan yahayna waa diin la'aan waxaana looga dan leeyahay in lagu bedelo diinta qur-aanka sunnada iyo manhajkii salafkiisa uu bannaanada shaki geliyo sidoo kale waxaa looga dan leeyahay in lagu kala geeyo dadka iyo isha ay ka qaadanayeen diintooda oo ahayd kitaabka iyo sunnada iyo in dadka laga shaki geliyo qadiyadaha qaar mashruucanna waxaa madax ka ah ibraahim ciisa iyo islaam albaxiiri marka maxaan ka sugeynaa labadan ruux oo aanan ka ahayn shar iyo qurun marka waa in dadka arrinkan looga digaa oona sheegnaa in kuwan ay hayaan dhabihii baadida iyo sandiiqnimada طريق الانحراف بل طريق الزندقة والعياذ بالله مركز تكوين بقيادة إبراهيم عيسى أتى لينشر اللادينية أتى ليسقط هيبة السنة في قلبك مركز تكوين أتى ليحارب الإسلام مركز له أجندة لنشر الإلحاد في العالم الإسلامي markaska takwiin ee uu hogaaminayo ibraahim ciise waxaa loo sameeyey si uu u gargaaro kuwa diin la'aanta ah waxaa loo sameeyey si uu heybadda sunnada uga saaro qalbigooda wuxuu u yimid si uu ula dagaalamo islaamka waa markas ajendihiisu yahay in ilxaadka uu ku faafiyo waddamada caalamka islaamka waxaa qof weliba oo muslima ku waajib ah inuu ka hortago waxaa waajibna ugu ah inaan dadka barno diinkooda waa inaan barna axaadiis nebiga sala allahu calayhi wasalam anagoo dadka u sharxayna siirada kuwani waxay ciidanka dhammaystiran u soo direen si ay ula dagaalamaan diinkan laakiin allah diinkiisa waa mid u gargaaraya gaaladuba ha dhibsatee الناس دينهم أن نعلم الناس أحاديث النبي محمد نشرح للناس السيرة يجب هؤلاء فرغوا جيشا كاملا للحرب على هذا الدين لكن الله ناصر دينه ولو كره الكافرون
arrimaha la yaabka leh ee soo ifbaxay waxaa ka mid ah in markii dhidibada loo taagay mu'asasadaasi ay sawir wadajir ah oo ay galeen xubnaha qaybta ka ah ay ka soo muuqatay dhalla qamri ah oo miiska u saaran arrintaas oo dadkii ku dagnaa mu'asasadani ka sii didisay mashruucan ayaa imaanaya kadib markii dowladda imaaraadka carabta ay ku fashilantay waxay ugu yeertay diinta ibraahimiyada oo ay ula jeeday diin saddex geesood ah oo kulminaysa islaamka nasraaniyadda iyo yahuudda qorshahaasi ayaa yimid bilo un kadib markii uu dhacay heshiiskii lagu caadiyeynayey cilaaqaadka maamulka sahaynada iyo dowladaha imaaraadka carabta iyo baxrayn oo ka dhacday aqalka cad sannadii labadii kun iyo labaatanka uuna goobjoog ka ahaa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump magaalada abudubay ayaa sidoo kale waxaa laga furay kiniisado iyo xarumo loogu tala galay dadka mushrikiinta ah ee asnaamta caabuda dowladdan ayaana wax dadaal ah u reeban sidii ay ula dagaalami lahayd islaamka kadib markii ay soo ifbaxday in imaaraadku uu maalgelinayo mashruucan waxaa mar kale baraha bulshada dib u qabsaday hadal uu sannadii labadii kun toddoba-iyo tobankii uu jeediyey wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda abudubay cabdulaahi binu zaayid oo uu ugu baaqayo dowladaha reer galbeedka inay islaamka la dagaalamaan ayna la socdaan dhaqdhaqaaqyada muslimiinta ku nool qaaradda yurub isagoo uga digay wuxuu ugu yeedhay islaamka xag jirka ah
أن بعض الدول الأوروبية لا تدرك أن هناك خمسين مليون مسلم في أوروبا لا تدرك أن الإسلام دين آخر من الديانات الأوروبية ولا تريد أن تدرك هذا الشيء qaar ka mid ah dowladaha yurub lama socdaan in konton milyan oo muslimiin ah ay ku nool yihiin yurub ma dareensana in islaamku yahay diin kale oo ka mid ah diimaha Awroba mana doonayaan in ay ogaadaan iyo in kale maanta waxaa jira dowlado yurubyaan ah oo xarun u ah argagixisanimada iyo xagjirnimada waa inay daboolka ka qaadaa arrintaas ama ay dusha u ridataa mas-uuliyadda waxay ka dhashaa وعليها إما أن تكشف من هذا الزيف وهذا اللبس أو أن تتحمل مسؤوليتها
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo ay aalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha maahir iyo ilyaas cabdulaahi shaybaad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida aanan soo dhoweeya walaalka maahir maxamed si uu inoogu soo qabta qeybo ka mid ah wargeysyada xiga dhankiisa hay maahir waad mahadsan tahay walaalka eliyas wargeyska ugu horeeya xubinteenna waa the national interest wuxuu wargeyskan daabacay maqaal uu cinwaan uga dhigay waa maxay teknolojiyadda cusub ee cajiibka ah ee ay ciidanka badda shiinaha ku kordhiyeen maraakiibtooda dagaalka maqaalkan waxaa wargeyska ku qoray qoraaga lagu magacaabo jemes holmes wuxuuna sheegay in fujain oo ah markabka saddexaad ee xambaara diyaaradaha shiinaha uu kowdii maarso sameeyey wareegii ugu horreeyey ee tijaabada badda kaas oo wargeysku sheegay in ilaa iyo iminka uu ku sii jiro biyaha badda wuxuu qoraagu sheegay in markabkaasi uu sameeyey horumaro badan oo teknolojiyadeed oo muuqda isagoo intaasi ku daray intaasi ay ugu wacan tahay qalabka casriga ah ee lagu farsameeyey markabkan kaas oo maanta la tartami kara maraakiibta ay adeegsadaan ciidamada badda maraykanka waa sida uu hadalka u dhigay qoraaga warbixintan ku daabacay wargeyska the national interest mahir aad baad u mahadsan tahay haddii aan markan dhankayga u soo weecanno wargeeska ugu horreeya ee ay gacantiidu soo qabanayso waa macaariif ee uu leeyahay maamulka gumeystaha yuhuudda waxa uu daabacay maqaal uu uga hadlayo toddoba bilood kadib xaaladda dagaalka khaza iyo sida ay dhalanteed u noqotay riyooyinkii ay ku taamayeen sahaynada oo ay ugu horreysa soo afjaridda kooxaha muqaawamada reer filistiin waxay marka hore saxiifadda hadalkeeda ku bilowday inay ka warbixiso sida ay ciidamada yuhuudda ugu jabeen furimaha dagaalka khaza iyo sida xaaladooda ay hadda uga sii daraysa marba marka ka dambeysa weliba iyaga oo ku fashilmay la wareegidda gooba ay muhiim u arkeen oo ku yiilay gudaha marinka wargeeska ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay maahirow in tirada dhimashada yuhuudda ay sare u sii kacaysa xilli walba laga soo bilaabo toddobadii oktoobar ilaa maantadan ayuuna leeyahay waxaa intaasi sii dheer dhaawacyada yuhuudda oo xargagoosad noqday buuxdhaafiyana xarumaha caafimaad qodobka kale ee ay majalladdu soo hadal qaaday waa jaanibka cilaaqaadka caalamka iyo sida uu maamulka isugu yeera israa'iil uu ugu fashilmay dhankaas wixii ka dambeeyey howlgalkii qariska tuurnimada ahaa ee ay ku soo qaadeen gudaha marinka khaza waxaa maqaalka lagu sheegay in netanyahu uu hadda waayey kalsoonnida dalal badan oo markii hore u durbaangaraacayay haddana uu halis ugu jiro maahirow inuu lumiyo kalsoonnida waddamada yar ee hadda la garab taagan taakulada militari kow iyo soddon toddobaad ayaa ka soo wareegatay markii uu dalku dagaal galay taasoo sababtay dhimashada toddoba boqol iyo kow qof oo ay ku jiraan lix boqol iyo soddon iyo toddoba askari sidaas oo ay tahay weli dagaalku ma dhammaan hadafkeennuna maanan gaarin xamaasna waa iyada weli maamulka marinka khaza weliba waa mid leh awood ciidan waxayna awood buuxa u yeelatay maalmihii u dambeeyey inay gantaallo iyo madaafiic ku garaacda dhulkeenna waxaa sidaas lagu yidhi qoraalka lagu qoray wargeeskan ku hadlaya afka yuhuudda dabcan maahirow maqaalkan waa uu dheeraa laakiin nuxurka ugu badan waa inta aan ka soo warrannay waxayna middan daaha ka rogaysaa sida maamulka isugu yeera israa'iil oo ugu haftay dagaalkan isagoona toddoba bilood kadib hadda taagan meel cidla ah sida inuusan xaqiijin wax guul ah oo maanta uu ku faani karo inuu lumiyo kalsoonnida dowlado badan oo markii hore garab taagnaa iyo inuu waayay diqada qaar ka mid ah shucuubta yuhuudda waad mahadsan tahay walaalka eliyas wargeyska inoo xiga waa wargeyska lagu magacaabo iyeni shafaq oo ka soo baxa dalka turkiga wuxuu wargeyskan daabacay maqaal uu uga hadlayo in taageerada reer galbeedka ee yuhuudda ay tahay mid sii hurinayso gowraca iyo xasuuqa uu maamulka gumaysuhu ka geysanayo marinka khaza wargeyska ayaa sheegay in taageerada dowladaha reer galbeedka haddii ay noqon lahayd mid siyaasadeed iyo mid milatariba ee uu siinayo maamulka sayuuniyadda ay shidaal u tahay sii wadidda mashiinka gumaystaha ee dembiyadiisa dagaal iyo gowraca uu ka geysanayo marinka khaza kaya oo ah qoraaga warbixintan ku daabacay wargeyska yeeni shafaq ee fadhigiisu yahay dalka turkiga ayaa intaasi ku daray in qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka oo uu ugu horeeyo maraykanka ay si shuruud la-aan ah u taageeraan maamulkan gumaystaha taasi oo sii xoojinaysa buu wargeysku yidhi awoodda waxa loogu yeero israa'iil inkastoo oo ay jiraan buu yidhi dhaliilo loo jeedinayo siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka madaxweynaha maraykanka joe baiden wuxuu intaasi kusii daray qoraaga wargeyskan ku daabacay warbixinta in maraykanka uu hanjabaad u jeedinayo waxay ugu yeeraan maxkamadaha caalamiga ah ee dembiyada dagaalka iyo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda kuwaasoo ay yaalaan dacwado ka dhan ah maamulka gumaystaha wuxuuna qoraagu sheegay in hanjabaadda maraykanka ee maxkamadahaasi ay muujinayso saameyntiisa taageerada kiyaanka sayuuniga taasi oo maamulkan gumaystaha kusii dhiiragelinaysa in uu sii wado gowraca iyo dembiyadiisa uu ka geysanayo marinka khaza waad mahadsantahay maahir qodobka inoo xiga waxa uu noqonayaa qaar badan oo ka mid ah warbaahinada yuhuudda ayaa sheegay in saraakiil badan kaga dhaawacmeen halka qaar kalena ay ku naafoobeen dagaalada qaraar ee muddooyinkan dambe ka socda gudaha marinka mid ka mid ah majaladaha ugu waaweyn ee ka soo baxa dhulka yuhuudda ayaa tibaaxay in ku-xigeenka amniga yuhuudda jenaraal yogaf uu soo gaaray dhaawac halis ah xilli uu ku sugnaa gudaha marinka dhanka kale wargeeska harataas ee ka soo baxa dhulka ay yuhuudda xoogga ku haystaan ayaa sheegay inay soo badanayaan muddooyinkan dambe saraakiisha ciidan ee nafta isdhaafinaya iyadoona tan iyo bilowgii dagaalka ay isdileen kuwo muhiim u ahaa xukuumadda benyamin netanyahu xogaha ayaa maahiru waxay intaasi ku darayaan in dumarka yuhuudda ay sheegayaan in wiilashooda ay furimaha dagaalka ku wajahayaan niyadjab ballaaran islamarkaana aysan ku kalsooneen madaxda iyaga hoggaanka u ah ilaa lix boqol oo qoys oo yuhuud ah ayaa warqad u diray taliska ciidanka gumaystaha iyagoona ka dalbanaya in wiilashooda aanan la geyn marinka rafax oo uu benyamin netanyahu muddooyinkan dambe qorsheenayo inuu ku qaado duulaan dhan walba ah aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen eliyaas cabdulaahi qodobkiisana waxa uu u dambeeyey xubintii wargeysyada caalamka markan aan dib idinkugu celinno walaalka suhayb cabdulaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka calamulyowm qaybihiisii dhexena waan isla maraynaa saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada aad u qabsaday muuqaal laga duubay wasiirka amniga maamulka yuhuudda gaalka xagjirka ah ee lagu magacaabo itmaan binu gafiir kaas oo weerarka la kulmay dad yuhuud ah ninkan oo ku sugnaa magaalada asduud islamarkaana ka qaybgelayay aas loo samaynayay askar ka tirsan sahaayinada oo lagu soo dilay dagaalada khaza ayaa waxaa la arkayaa iyadoo ay ku buuqayaan dad badan oo yuhuud ah mid ka mid ah muuqaalada waxaa ka soo muuqanaya haweenay ku qaylinaysa mujrim yahow ka fogow halkan halka ruux kale oo yuhuud ah isagana oo ku qaylinayo mujrim yahow maxaad halkan ka qabanaysaa
איפה אתם חיים? מה, השתגעתם או מה? היום הכי שחור של מדינת ישראל ואתם באים ומפגינים לנו חוצפנים! תגידו כולכם קדיש על ישראל! תראה מה קורה לנו! למה אתם עוזבים? לכו לעזאזל! לכו לעזאזל! אתם נורמלים! לאן הגעתם? לאן הגעתם? לאן הגעתם?
dad badan oo yuhuud ah ayaa isku dayey inay ninkan weeraraan oo ah xagjir ka soo jeeda midigta fog islamarkaana ka mid ah wasiirrada ugu dhow ra'iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu itmaan binu gafiir ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta sida daran u taageeraya xasuuqa lagu hayo muslimiinta ku nool magaalada khaza isagoo aaminsan aragtida ah in gebiyahaanba la xasuuqo shacabka reer filistiin
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka calamulyoom ayaan isla soo gaarnay maxaad ka og tahay tobanka shirkadood ee ugu awoodda badan suuqyada sankorta caalamka warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen xaadad cabduqaadir sonkorta waa mid ka mid a badeecadaha sida weyn looga isticmaalo guud ahaan caalamka mana jiro guri ay ka maran tahay waxaa sidoo kale aan la soo koobi karin warshadaha cunto ee waxqabadkooda u mara adeegsigeeda waxayna ka dhalataa dhir kala duwan sida geedka loo yaqaan banjarka iyo qasabka sonkorta sidoo kale waa nooc ka mid ah karbohaydraadka ku jira cuntooyinka cabitaanada miraha khudaarta iyo caanaha intaba oo dhammaantoodba laga helo wuxuu ku timaadaa qaybo kala duwan iyo qaabab aan isku mid ahayn laga soo bilaabo sonkorta dabiiciga ah ee aan ahayn midda la sameeyo sida fogtooska ku jira miraha macaan iyo malabka laagtooska laga helo caanaha ilaa sukuruus ama sonkorta caadiga ah ee lagu daro shaaha iyo qaxwada ama loo adeegsado noocyada muufada waa sida ay sheegtay barta shaqor nutrition waxaa la filayaa in isticmaalka sonkorta ee qofkiiba uu sare u kaco tobanka sano ee soo socda taas oo taabanaysa kobaca wadamada dakhligooda hooseeya kuwa dhexdhexaadka ah ee ku yaala aasiya iyo afrika iyadoo sidaas tahay ayaa haddana waxaa dhacday in celceliska isticmaalka shaqsigiiba ee wadamada dakhligooda hooseeya iyo kuwa dhexdhexaadka ahba uu wax badan ka yaraado marka loo eego kuwa oo dakhligooda xoogan yahay sida ay xustay hay-adda iskaashiga ee dhanka dhaqaalaha iyo midda cuntada iyo beeraha ee loo yaqaan faw sidoo kale waxaa la saadaalinayaa in lasii ballaariyo waxsoo saarka dhanka sonkorta ee waddamada ugu muhiimsan ee soo saara qasabka kaasoo inta badan ka baxa dalalka uu maro dhulbaraha iyo kuwa kusoo xiga ee shubuhul istiwaa'iga aasiya ayaan ahayd mandiqada ugu badan ee intaajka sonkorta iyadoona ku dhowaad lixdan milyan oo tan soo saartay sida ay sheegtay barta statista haddaba waa kuwe dowladaha ugu badan ee soo saara sonkorta gaar ahaan tobanka ugu horeeya hindiya ayaa loo aqoonsan yahay waddanka koowaad ee soo saara badeecadan waxayna door muhiima ka ciyaartaa muuqaalka caalamiga ee sonkorta iyadoona waxsoo saarkeeda uu gaaro soddon afar dhibac saddex milyuun oo tan waxay awooddeeda waxsoo saarka dhanka sonkorta ay xoojisay iyadoo ka faa'iidaysanaysa cimiladeeda oo ah mid u qalanta dhaqdhaqaaqaasi masaaxada dhuleed ee aadka u ballaaran ee beeraha dalkaasi iyo sidoo kale iyadoo adeegsanaysa farsamooyinka horumarsan ee dhanka beeraha waxaa dhanka kale xayeysiinteeda ku faafsan caalamka ee sonkorta ay soo saarto muujinaysaa saameynta ay ku dhex leedahay suuqyada caalamka marka laga hadlayo sonkorta kaalinta labaad ee soo saarista badeecadan waxaa ku jira waddanka baraaziil halka tailan uu noqonayo waddanka saddexaad ee caalami ahaan ugu horeeya dalalka soo saara sonkorta jadwal ahaan dal weliba iyo inta uu soo saaro wuxuu u dhigmaa sida tan hindiya waxay soo saartaa soddon iyo afar dhibac saddex milyan oo tan oo sonkorta ah baraaziil waxay soo saartaa labaatan iyo toddoba dhibac toddoba milyan oo tan oo sonkor ah halka tailan oo ah waddanka saddexaad ay soo saarto afar iyo toban dhibac sagaal milyan oo tan waddanka soo afreeya waa shiinaha oo sonkorta uu soo saaro ay gaarto kow iyo toban dhibac sideed milyan oo tan maraykanku waa waddanka shanaad wuxuuna soo saaraa sonkor dhan toddoba dhibac afar milyan oo tan waddanka lixaad waa ruushka wuxuuna soo saaraa sonkor qiyaas ahaan gaaraysa toddoba dhibac saddex milyan oo tan mexico waxay lix dhibac saddex tan ay soo saartaa sonkorta caalami ahaan waana waddanka toddobaad tobanka dal ee ugu horeeya kuwa soo saara sonkorta faransiiska wuxuu soo saaraa afar dhibac sagaal milyan oo tan bakistan ayaa kusoo xiga oo ku jira kaalinta sagaalaad waxaana dalkaas uu isna soo saaraa afar dhibac sagaal milyan oo tan waddanka tobanaad waa austraaliya oo warshadihiisu ay soo saaraan afar dhibac shan milyan oo tan oo sonkorta caalamka dhanka kale marka laga hadlayo dakhliga sonkorta caalamiga ah waxaa tobanka dale ugu horeeya wadamada soo degsada lacagta kasoo xaroota ay gaartay konton iyo saddex dhibic afar iyo toban bilyan oo dollar sanadka lasoo dhaafay labada kun iyo saddex iyo labaatanka shiinaha oo lagu tiriyo waddanka ugu badan ee soo degsada sonkorta waxaa sanadkii tagay kaga hormaray kaalintaasi waddanka maraykanka kaasoo lacagta kasoo xarootay lagu qiyaasay saddex iyo toban dhibic siddeetan iyo shan bilyan oo dollar sida lagu xusay warbixin soo baxday marka laga hadlayo dalalka loo waariday sonkorta waxaa ugu horreeyay sanadka lasoo dhaafay maraykanka oo lacagta uu ku bixiyay lagu qiyaasay saddex iyo toban dhibic siddeetan iyo shan bilyan oo dollar shiinaha ayaa ku xiga oo toddoba dhibic afartan iyo toddoba bilyan oo dollar lagu qiyaasay qiimaha sankorta uu soo degsaday waddanka saddexaad waa induneisiya oo soo degsaday sankor qiimaheedu gaarayo lix dhibic konton iyo toddoba bilyan jarmalka waa waddanka kaalinta afraad kaga jira tobanka dal ee soo degsada sonkorta ugu badan iyadoona qiimaha sonkorta loo waariday ay gaarayso afar dhibac siddeetan iyo shan bilyan oo dollar ingiriiska waxaa loo dhoofiyay badeeco sonkor oo qiimaheedu gaarayo afar dhibac lixdan iyo shan waxaana sidaas ugu jirtaa kaalinta shanaad halka midda lixaad ay gashay sbain waxaa ku xiga kuuriyada koofureed faransiiska iyo maleesiya maleysiya ayaa ugu dambeysa tobanka dal ee ugu horeeya wadamada ugu badan ee soo degsada sonkorta caalamiga ah waxaana sanadkii lasoo dhaafay qiimaha ay ku bixisay lagu qiyaasay laba dhibic lix bilyan oo dollar kuwanina waa tobanka shirkadood ee ugu awooda badan suuqa sonkorta ee caalamka gaar ahaan sanadkii lasoo dhaafay iyo sidoo kale wadarta dakhligooda sida laga soo xigtay manasada trade imax shirkadda koowaad waa karijal incorporated ee mareykanka waxaana dakhligeeda uu ahaa boqol toddobaatan toddoba bilyan oo dollar shirkadda labaad ee ugu saameynta badan suuqa caalamka ee sonkorta waa walmar international ee laga leeyahay singafura waxaana dakhligeeda uu ahaa lixdan iyo toddoba dhibic labo bilyan oo dollar saddexaad waa shirkadda lowes derivos oo laga leeyahay holland waxaana wadarta dakhligeeda uu gaaray konton iyo sagaal dhibic sagaal bilyan oo dollar kaalinta afraad waa associated british foods oo laga leeyahay ingiriiska waxaana usoo xarado dakhli ahaan shan iyo labaatan dhibic sagaal iyo toban bilyan oo dollar biyusef anrisen waa baraasiil waxaana dakhli ahaan usoo xarooday lacag dhan soddon iyo sagaal bilyan oo dollar sodzoker eg ee jarmalka waxay ku jirtaa kaalinta lixaad ee shirkadaha ugu saameynta badan suuqyada sokorta ee caalamka waxaana dakhligeeda uu ahaa kow iyo toban bilyan oo dollar shirkadda cousan s i oo iyadana laga leeyahay baraasiil waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad waxaana dakhligeeda uu noqday toddoba dhibic sagaal bilyan oo dollar shirkadda sideedaad waxaa laga leeyahay sacuudiga waana majmuucada lagu magacaabo safola taasoo dakhliga usoo xarooday sanadkii lasoo dhaafay uu ahaa toddoba dhibic lix bilyan oo dollar tirios waa waddanka faransiiska waxaana shirkadani heshay dakhli ahaan toddoba dhibic hal bilyan oo dollar shirkadda tobanaad oo ka mid ah tobanka ugu horeeya shirkadaha ugu awooda badan suuqa sonkorta ee caalamka waa i e d bari ee waddanka hindiya isku geynta dakhliga ee heshay ayaana ah afar dhibic labo bilyan oo dollar
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها
guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka calamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
وموجة القلب ضجت في مجاريها
i e d bari ee waddanka hindiya isku geynta dakhliga ee heshay ayaana ah afar dhibic labo bilyan oo dollar أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka calamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها